bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiinfa ilaa kada wada warkaan hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaan dhegi doontamay baa kumid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo daahfuray wejigii lamaad ee talaalka covid sagaal wasiir ku-geenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo kulan la qaaday odayaasha dhaqanka degmada baraawe wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha koonfur galbeed oo ku qeybgalay bandhigga lagu hadalaya horumarinta beeraha gudoomiyaha deegaanka haween oo ku hadalay baahayaha kujara deegaanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo arrimaha doorashooyinku la hadlay safiirka qatar ra-iisul wasaare rooble warbixin ku dhugunsaday guddiga kabanqaabada toddobaadka xorriyadda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo ku tacsiyey dhallinyaradii ka geeriyootay dhallinyaradii fadaasi inay ku mid naqdaan ciidanka xoogga dalka turkiga oo war kulalah ku saaraya qaraxii geeka la fiirsayay dhallinyarada madaxweynaha hirshabeelle oo talyaaniga kula hadlay talyaaniga kula hadlay dhibaatada fatahaadda bulshada rayidka oo dalab la xiriira ciyaalkii mokong dareer ra-iisul wasaare rooble axmed midoobiyo beele caalamka oo isla goradii in la dedejiyo doorashada deni oo ku rooji shaqada shirkadda lacag ku qaada jartay dekadda boosaaso akhbaaraadka bannaanka hamiinimada baa ku mid ah madaxweynaha maraykanka iyo ordogan oo arrin muhiim ee ku wada hadalay waa hamiinamaha tilaade warbaaniha hoyda taarikhna ka beeganta toban shanta bilo lixaad ee labada kun labaatiyo kowda intaasna barbaxna qodobada warkayaanaha ninka doorkalan hatan inas diyaariya yoogayo faahfaahsana xamiin feere dhegeystayaal qodobkan koreya hamiinimada warkaan hamiinimame baa ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed yamamageeka magaalada baydhabo isugu daafuray wejigii lamaad ee talaalka covid toban sagaal sida faahfaahinta warkuninka sii ambaqada waryaheena maxamed cali yuunus shuuriye madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weliba qaaday talaalka covid nneteen qeybtiis lamaad oo si rasmiya geekan ku furi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha iyo weliba uuse tilmaamay in lambaahay in qof kas uuse badbaadiy nafsidiis waana kadigtoonada halista covid nneteen ku dhaladu korta madaxweynaha iyo weliba uusan ka baaqay shacabka deegaanadu intio qaadadaan awaamiirta wasaaradda iyo talaalka qeybtiis lamaad covid nneteen
maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobankii bishii lixaad laba kun labaataniyo kowga waxaa la keenay tallaalkii cudurka coronaviruska looga hortagayay qaybtii hore mehe qaybtii dambe ayaan daah furnay dadka reer koonfur galbeed waxaan leenahay qaata tallaalka si ka horteg loogu suubiyo cudurka daawo ma leh laakiin wuxuu leeyahay ka horteg waxyaalaha la sheegaayo wax adduunka dhan uu soo sameeyey horumar lagu gaaray waaye dadka tallaalka dhib buu keenayaa iyo kanaa lagu noqonayaale waa been tallaalka waa daawo waa la soo baaray waa la ogaaday wuxuuna ka horteg u yahay cudurka si marka aan u soo yarayno dhibaatada cudurka waa in la qaataa tallaalka waa in la yimaadaa xarumaha tallaalka lagu qaadanayo waa in la yimaadaa isbitaallada intii hadeertaan uu weyfkii saddexaad imaanin ama kii labaadba uu joogo dadka waa inay istallaalaan
madaxweyne cabdicasiis iyo weliba uusan mahadnagay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo dadaal fayle kibiidi in qeybtiis lamaa talaal kumulisheena deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
mahadsaned maxamed cali yuunisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka kulan kala qaaday odayaasha dhaqanka degmada baraawe ee xa- caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed sida faahfaahinta warkuninka fiira waryaheena maxamed cabdiraxmaan cali maaxi maxamed ciise oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baraawe ayaa halkaas kulan kula qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha tuni ee degta degmada baraawe kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimo beesha tuni ay danaynaysay sidoo kale kulanka ayaa waxaa looga hadlay dhismaha golaha deegaanka degmada baraawe iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ka hor iman kara wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed maxi maxamed ciise oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in golaha deegaanka degmooyinka maamulka koonfur galbeed laga soo dhisay degmooyin fara badan oo ka tirsan gobolada baa iyo bokool ayna degmada baraawe tahay degmada ugu horeysa ee gobolka shabeellada hoose ee la doonayo in laga dhiso golaha deegaanka ee degmadaasi ay yeelan doonto dhinaca kale wasiirka ayaa ka codsaday beesha tu- inay isu caloolfiyoobaadaan oo ay dhistaan gurigooda maanta weji cusub waaye wejigaas oo ah maanta waxaa waaye qabiilqabiilaa meeshii loola kulmaa layidhi wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta ayadoo ka fiirinayso qaabka u dhisidda maamul eh, golo deegaan ah ayadoo ka fiirinayso nidaamkii lagu mar lahaa hannaanka dowladaha hoose marka waxaan rabnaa maanta waxaan la kulannay waxaan la fadhinaa odayaashii dhaqanka degmada baraawe odayaashii beelweyntii tunne waana soo ajiibeen aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan rabaa hadda waa qodob kale inaan ku daro oo ah runtii guri ninkiisaa dhisto waana idin weyn tihiin wax walba waa fahamsan tihiin dad aqoon-yahanaa fadhiyo dad culamaa fadhiyo dad dowlado badan wax ka soo dhisaa fadhiyaan runtii eh, gola deegaankan waad aragtaan degmooyin bara badanaa laga soo dhisay oo ay ka mid yihiin eh, baay iyo bakool runtii degmada waa shabeellaha hoose degmada ugu horreyso in laga hirgeliya la rabo waa degmada tan baraawe marka waxaan rabnaa codsi ay naga tahay annaga ka wasaarad ahaan iyo hay-addaba waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo oo ilaahay idmo arrintan maanta aan u fadhino oo dib u heshiisiinta ah odayaashii beelweynkii tunna waxaan rabnaa inay isku caloolfiyoowaadaan oo gacmaha ay isqabsadaan ay yani haddii ilaaha yidhaahdo guryahooda siday u dayactiro lahaayeen iyo qaabkii loo dhisi lahaa golihii deegaankii ayagaa kulley hadda marti loo yahay mudnaanta koowaad ayagaa iskale mudnaanta labaad ayagaa iskale mudnaanta saddexaad ayagaa iskale
codkaas ma baan dambeeyey faahfaahintii maxamed cabdiraxmaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo warshadaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku qeyb galay bandhig linku hadlaaya horumarinta beeraha sida faahfaahinta warkuninka sii fiira waryaheena xasan aadan khayra munaasabad laka dhiirigeliyahay ganacsatadii yaryar iyo sidii xiriir wada shaqeyneed an dhex marin lahaayay ganacsatada waaweyn iyo haan yaryar sida oo kalena bangiyada biyow deemaha oo ku howlgala gudaha dalka yamay bagyo kale kaga waday magaalada baydhabo inta munaasabada socotay yamayba daladaha horumarinta iskaashatooyinka maamulka koonfur galbeed yayoon dhinisho habandhiken raashinka noocayaashii shal duwan ee deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya munaasabada oo haytito heer sare ee lahan agaasimay yamayba ha ku qeyb galeen wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo beeraha madaxda bangiyada wakiilo ku socday jaamacadaha magaalada baydhabo iyo ganacsato ku socotay deegaanada koonfur galbeed horeyn munaasabada yamayba ku hadleen mas-uuliyiin ku socod hay-ada geel oo ha qaban qaabaday iyo sida oo kale wakiilo ku socday jaamacadaha iyagoo ona ku sheegayeen muhiimadii late in liiska xira ganacsatada yaryar iyo bangiyada biyow deemaha oo ku howlgala gudaha dalka soomaaliya
waxaanu ku dadaalnay oon isku daynay bal in aanu dhaqaalaha wadanka aan ka qayb qaadan karno bangiyadii dadka isku xidhi karno infismano badan raadin karno waxaanu la heshiinay oon la shaqaynay shan bangi oo bangiyada wadanka ka mid ah
mujtamaca wuu kala qaybsan yahay waa qayb waa ganacsato qayb waa beeraley qayb waa dukaanle qayb waa suuqley qaybtan waxyaabaha sida gaarka macnaha xooga loogu saarayo waxaa waaye iyagoo markii hore aan heli karin guri haddaad tidhaahdo waa ku maalgelinaya guri keenso qofkii guri maba haystaba haddaad tidhahdo waa ku maalgelinaya damiin iyo keen qofkii damiinkuuma keeni karaba maba heli kara damiin wasaaradda beerahana runtii qeybay ka qaadan doontaa wacyigelinta bulshada waxay qayb ka qaadan doontaa shaqo abuurkii in la helo waxaa sidoo kale ku dhiirigelin doonaa bangiyada iyo qolooyinkan ee muxuu ahay mashaariicda beeraha ka shaqeeya haddana la joogaan geel gebagabadii munaasabadii ameyba ku hadlay wasiirka wasaaradaha ganacsiga maxamed cali iyo wasiirka ganacsiga beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed mudane musdaf iidow iyooga ona lamaada wasiir iyo bangiyada kala dardaarameen inay garab surmaan ganacsatada yaryar si dhaqaalaha dalka korliinkagaada oo runtii iyagana inay ard- ardaydaas dhiirigelin tiro badan u sameeyaan annaguna kaalinteenna ayaan ka qaadan doonaa hadduu alle idmo ee, ee, bangiyada kusoo biiray hadda muxuu ahay ee, inay maalgelin ku sameeyaan beeraha waxaan ka codsanaynaa iyaguna qaarkooda laga yaaba inay bilow yihiin inay si gaar ah u fiiriyaan dadka sida ay u kala hor ay u kala nugul yihiin Ee, bangiyada sida hadda dadka neel roogo i b s premier bank dahabshiil iyo bangiga oo oo beeraha ee, walay ka dhiirigeliyaan ee, shaqada fayliyo qabadeen muddadii koobanaayti oo barnaamijyadan socdeen iyo dhiirigeliyeen ganacsata tiradii oo eed in badanta oo markii horena ahay dad shakhsiyaad ah laakiin haddaba markii oo jaaniskan iyo fursaddan la siiyey naqadi dad ganacsatayaal ah markii hore laakiin shakhsiyaad haayeen haddana laakiin ganacsatayn isbedelin iyadan dhiirigeliyaan
gudoomiyaha deegaanka haween oo ku hadlay baahiyaha ku jara deegaanka sida faahfaahinta warkuninka si fira waryaheena saciid maxamed nuura
gudoomiyaha deegaanka haween aadan ibraahim salaata oo safar sheega karooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo warbaahinta la hadlay geeka iyoiba isa ku warbiyaya xaaladaha xilligan ku jaraha deegaanka haween taas oo korayta baahiyaha dadka deegaanka iyo xilligan la daaladhiyahayan
contribution iyaga waxaas ku quuseen dhibka maamul ahaantii un maamulkii un ena iska darnaya meesuu binay ee, buugaag iyo insheegaad qalamaan iyo sabuurooyin iyo waxaas oo kale ah ma wasaarad owal barashada ee, ma injiinayha request letter iyo meleraysa ilaa kheyrsiya gudoomiyaha degmada ee, wayba suugay usun saas oo kale dadaalo oo linku qabadow deegaankaasi linku hormariyo wal maynan suubay gudoomiyaha warqadani qori oo iska magacaabsan oo isa saxiixi oo isu matalaas maamulka degmada dhan ee, kala faaqan oo saxiixi yana sii ee, oo warqadaas oo eraas baahiyaha caafimaad baahiyaha walbarasho oo deegaankaas ku jar sidanka dhaqsiyaha badan oo inta karaankin ee awoodin aysan fuli kortan fuliya yoo eraas ee, warqadaas iyo wasaaradda ee, mejeenihi walbarashada wasaaradda walbarashada ee, boqolkiiba 95 percented barnaamijkaas barnaamij oo yan process aan ka jiray qorsheyn haya kumid tahay Ee, marka ku hadala dhanka een, caafimaadka ee, dhan caafimaad markii la era zero walba ma ku jara haddii zero wal ku yara la helo la era fadna waa ka tilmaam fadhi zero eberu wal ku bilaawo male hadda ee, fast aid gargaar degdeg ah male xaruntahnin dhow una seedaan oo una jiiyan een, dadkiinoo dhibaataysan maswulnoo diiran bay dhowlayn gudoomiyaha deegaanka haween iyo sidoo kale weyba uuse sheegay in xilligan deegaanka haween uun ku jarna xarumo walbarasho iyo haano caafimaad oo dadka deegaanka lanka adeego gudoomiyaha ayaa sidoo kale isugu hadaljay sii wadada iyo weyba uuse ka codsaday hay-adaha samafalka hangyoosadaanka dhagsiha badan deegaanka lahanka gurmud oo lahandeersiiya adeegyada aasaasiga ee xilligan dadka deegaankan awoodna silandaboola baahiyaha ku jara deegaanka haween ee gobolka bay Ee, hay-adooyinkaas absumaytili meelinka yar muddo afar sano iyo inku badan barnaamijyo horumarineed oo samafaleed maku fulin deegaanka Ee, hay-addii zoonka deegaanka haweenka asteeyey muddo afar sano iyo dheeraad eh wali hata ku fuliydii ma jarta hay-ado kalena maynka baaqey samafalka dhammaantiyo maynka baaqey intii meeleraayso deegaankaas meelerayoeberey markaan ku hadala dhanka amniga dhanka amniga boqolkiiba 95 percented waa safe hadalka gudoomiyaha deegaanka haween aadan ibraahim salaad ayaa weybaha ka eeday helo deegaanka haween toddobaadyo ka hor lahaa ka tabi xaalado bani-aadinimo oo eedan liidada
mahadsanid saciid maxamed nuur ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo geeka xafiisti ay kulan kala qaadayay safiirka dowladda qatar ee soomaaliya danjire xasan xamza intuu isu socday kulanka lamada mas-uul iyo mabaalanku wada hadlay xiriirka lamada dal habsamay isdararowka mashaariicda horumarineed ee dowladda qatar iyo kuwa hirgeliya hayda soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka dalka ra-iisul wasaare rooble iyo mabaa safiirka qatar usan sheegay in dowladda federaalk iyo ku go-antay in dalka iyo ku qabsoonta doorashada liislig wadaeeya islamarkaasna iyo wadar ogoliyeenga iyo islamarkaasna iyo dardargeli dardargeli dardargelinta fulinta liiskaasi la deeri safiirka dowladda qatar ee soomaaliya danjire xasan xamse iyo miba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya usan kuma hadnagay hadwaayowshay is-oona xusi in sii wada doonaan taageerada iyo siyaain dowladda dowladda qatar iyo miba dowladda federaalk soomaaliya kula dhexeeya xiriir ka salaysan dhinacyo shala duwan waana miba qatar iyo mashaariic horumarimeed iyo kufuliyaas ee gudaha dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo miba iswarbixin ku dhugunsaday guddiga qabanqaabada munaasabadda maalmaha xuriyadda usoona kala dardaarmi iniyo dardargeliyaan howle lanheli saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya waana ee gudoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xuriyadda labaatii lito joon iyo kowda luulyo mudane cusmaan abuukar dube iyo miba iswarbaahintan sheegay in shirkii geeka ra-isul wasaare rooble iyo dadka ra-iisul wasaaraha rooble maxamed xuseen rooble usa ku warbiyeen howlaha la xiriiray toddobaadka xoriyadda iyo shaqooyinkii qabsoomay wasiirka iyo miba use tilmaamay in guddiga kolhoraba iyo samaysadeen gudiyo hoosaad oo shala duwan oo shal ee guddiga amniga guddiga hamaamuuska guddiga warbaahinta iyo guddiga wacyigelinta guddiga bilicda iyo gudi qurxinta guddiga isboortiga iyo gudiyo kale ra-iisul wasaare ra-isul wasaaraha markii uuse warbixinta una siinayay miba uuse hadho waayeeya waana ammaanay shaqada guddiga iyo qobde muddadii yar ole iyo jaraanga waana miba uuse kaldadaaramay iniyo si lama jabaaran shaqadii on hayaan maadaama shaqadii oo hayaan maadaama waqtiga us yariya eri wasiir dube wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xuseen xasan xaaji iyo miba ku tacsiyey geeradii kakooytay dhallinyaradii fadaasin iyo ku mid naqdaan ciidanka xooga dalka oo sidoo kalena wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji miba use sheegay in ehelkii iniyo meeliyo kusii wada doonta tayeynta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo qoridda dhallinyarada walbarti oo fadaasa iniyo qaransho iyo difaacan waana miba kale use bogaadiyey howla ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo ka fuliyayaan qaar kumid ee gobolada dalka hana soo laka bacsada ururka al-shabaaba dhinaca kale dowladda turkiga iyo mibase kulan ku hadalay garaxa ismiidaaminta haaye oo baraqanimadii raabtaha usukudhiya afaaf ka hor ee xarada tababarka ee ciidamada genaraal dhega badan ee ee yakatala degmada wadajir ee gobolka banaadir war-saxaafadeed aqbay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga iyo miba laka sheegay iniyo kuxunyin qaraxii lala fiirsadii dhalinyaradii dhalinyaro fara badan oo fadaasi iniyo ka biran ciidanka xooga dalka ahaana soo iska dhexgariyo qof haskihiri jaakada walyaabo qaraxawa turkiga iyo miba usu ku tacsiye tiiraanyo le usa andaray qoyskii eheladii iyo walyaablada ku deertii qaraxii kudhiye magaalada muqdisho oo usan badanaya dhalinyara usoona dadka dhamadii alle usan ku barin inay jannatul farduus usuku waraabi meelahan kala dhaawacmin usan rajaya caafimaada mayba kaloo si adag mayba una si adag cabaarayaan ee weerarkii oo argixisnimada la fiirsaday dhallinyaraha fadaasi iniyo ku mid naqdan ciidanka soomaaliyeed oo geeka tumaishanta joon hayti magaalada muqdisho lakala fiirsaday qaraxaas iyo la keenay qoraalka kubahi wasaaradda arrimaha dibadda turkiga inta la xaqiijiyay in ku badan tumaishan dhallinyaro ayaa ka dhamatay qaraxaas oo ku dhiya xarada tababarka ciidamada jenaraal dhaga jenaraal dhigibadan meela meelo tobanay kalena iyo ka dhaawacmeen dhaawaca kudeerti erooha kaanasohyo la dhikay xarumo caafimaad iyo ona mas-uuliyadda qaraxaasi sheegatay al-shabaab madaxweynaha dowladda goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawi iyo mibageeka kulan kala qaaday magaalada muqdisho safiirka dowladda talyaaniga fidhi soomaaliya ambastor alberto kulanka yomabaalan ku hadalay arimaha fatahaadaha us ka sameeyay webiga shabeelle amniga iyo fulinta mashaariic horumarineed oo waltaran leh bulshada deegaanada hirshabeelle madaxweynaha yamiba ambastor alberto safiirka dowladda talyaaniga ee soomaaliya usla wadaagay xaalada fatahaadaha ay hadda ku teegan iyo sidii lan caawi lahaay dadka ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle oo barakaceen in iyo ku barakaceen in ku badan toban toban kun oo qoysa inta usa socday kulanka yamay kulanka lamada mas-uul yamay ballan ku hadalay sidii lan sidii aan wada shaqeeye lahaayeen halan sidii aan wada shaqeeye lahaayeen oo aanan ku shaqeeye lahayn halan halowka arrimaha fatahaadda ee hakana naqday maamulka hirshabeelle kulankayo baa lisla qaadaya dhismaha iyo tababarida ciidamada booliska daraawiishta fulinta mashaariic horumarineed oo wartaran leh bulshada sida isbitaalo iyo adeegyo kale oo muhiimka dhismooyinka garoomada diyaaradaha magaalooyinkii oona ballanqaaday in sanad kun cusub magaalada beledweynaha dhisa doona airbood caalamiya iyo madaxweynaha madaxweynaha yamaba uusa kumahadnagay dowladda talyaaniga taageerada dadka soomaaliyeed ee garab suranyahan gaar ahaan shaqooyinka iyo kulwadaagan magaalada beledweyneha xarunta ganacsiga dowlada goboleedka hiirshabeelle ururada bulshada rayidka ee soomaaliyeed imaba hadhawaayana tallaabadii ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uuse guddi xaqiiq raading ee usanka magacaawiyey cabashada iyo qaban waalidiinta ciyaal shollanqaadi dalka eliteria gudoomiyaha ururka bulshada rayidka tahliil jaatax imaba use tallaabadan oo muhiim ee usa qaadi dowlada iyo qaadi dowlada usa federaalk use ka tilmaamay magacaabista guddiga lansaare cabashada iyo qaban waalidiinta ciyaasha kumaganyan tababar lama sano ku horlanka qaaday eriteria bulshada rayidka yamiba ra-isul wasaare roobleh yoonka baaqan in guddiga use magacaaway lakadara ero guddiga usa magacaawiy iyo kadara qaar kumida waalidiinta iyo odayaalka dhaqanka ee saxiixiligii la qoraayay dhalinyarada lanqaaday tababarka si walaaca si walaacayo qaban waalidiintan yaraada shaataxyamiba usu xusay in arima arrintan walaaca ka abuurtay waalidiinta ciyaalsho kamoqanyanga iyo eta in iyo nhalna halna xiriir iyo luweeldan ciyaalsho oo tababarka lanka qaaday dalka eliteria kaas oo la tilmaamay iniyo dowladda qaade sidoo kale ururada ururada bulshada yamiba xukuumadda iyo ku codsadeena in baaris dhab e iyo laga sameeya qaabka marka hore dhalinyarada tababarka lanka qaaday islamarkaasna muhiim a tah in la siyaasadayna arrimaha arrintonga dhalinyarada tababarka tababarka ciidanka lanqaaday oo kumanaan diiraw yamiba la sheegay iniyo ku qeyb galayeen iniyo ku qeyb qaadeen dagaalkii gobolka tigreeg ee waqooyiga etoobiya qaar badan oo kumid ee qaar kumid e waana lakadili miilaas sida use sheegay sidaiyo sheegtay warbixintii hasaartay qaramada midoobeya madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam yamiba faahfaahin ku biyay waryaabogii lankuwada hadleen wafdiga ku socday beela caalamka uuse geeka kala kulmi magaalada kismaayo madaxweyne midoobe axmed midoobe yamiba uuse warbaahinta la hadal yamibase sheegay in wakiilka beele caalamka si weyn falanqeeyaan arrimaha doorashooyinka islamarkaasna isagordan in la dedejiyo doorashada sidoo kale axmed midoobe yamibase sheegay in wakiilada beele caalamka iyo hor use horkacaya wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya james swanyo kuwada hadileen in la ilaaliyo goondada haweenka ee baarlamaanka iyo kilayan inka dambeyntii madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam yamibase sheegay in isgoradeena in mar welba la qobado wadahadal dowlad goboleedyada iyo beela caalamka kaasoo lanku hadla xaalad usamarow dalka madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni yamibase sheegay iniyo rojian lacagtay shirkadda b n o iyo ku qaada jartay dekada boosaaso oo hooseedasa shirkadda d b wolle hadalkan yamibase geeka ka sheegay madaxweyne deni xarunta baarlamaanka puntland oo usoo ka faraxiyey fakala fadhiga afartii siyeedaad ee baarlamaanka puntland hadalkun deni yamibase kooyay helayo jaran data welihiyo kuwa laacsan iniyo shaqo lanku bilowna tegada oo iyo shirkadda d b world la wareegday afar sano ku hora shirkadda d b world yamiba la keliya imaaraadka iyadoona heliis la galli maamulka somalilan iyo puntland taasoo iyo iskamaan dhaafeen dowladda dhexe ee soomaaliya mili dhegeystayaal warkaasi hurdara tamaba idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo saadana akhbaaraadka banaanka madaxweynaha maraykanka iyo turkiga joe biden iyo rajab dayib ordogan yamebaba wada hadaladii foolkafoolka haya markii anka horeytay shalay iyo kuwaladanka use ka tilmaamay in haye kahaano miro dhal eh laakiin iyo anshaacina horumar weyn oo lagu deeriya xiriirka lamada dal biden yameba saxufiyiinta insheegay kureed kulankii isniintii ku dhiyay magaalada barasalis ee in wadahadalka usahaaye kowalku oo leo mari dhalhaye waarmeba use sheegay iniyo ka kalsoonyin in horumar dhab eh laku deyro doona wadahadalada iyo lilayin turkiga ordegan yaa usoo dhilishay wadahadadaas usuka tilmaamay iniyo haayan haano daacad eh oo liska weydaarsadee waan may baana maleene iniyo injarna arrimadan dhexeeya xiriirka maraykanka iyo turkiga oo lanhali korna iyo in meele iskaa laga noola dhexayta iyo kutaajirsinyin haanka weyn ee dhibaatooyinka ciyaari madaxweynaha turkiga ee ordogana wadahadaladun yamibakooyaana xili lamada dala iyo ka jaran xulufada neto oyo iska khilaafsanyin arrimo dhowre oyo kumidayin syria libiya iyo xagga dowka turkiga hubka ruushka guud ahaan dhegaystayaal mayba intaa ka gabagabeynay warkii hamiine maysin kula darartan idaacadda raadiyo baydhaba hamiinimadun ano maxamed bareesina dareersi ay wanama baxsaaray cabdirashiid cusmaaiil abuukar dhanka farsamada awownimadu mayba oo caawiyaayay xasan aadan kheyr intii warku war lamadan kulamanaba bisin ugu tabaanay sidaas iyo nabadgelyo